Nabadda oo ah furaha nolosha ayaa ah mid uu qof kasta u baahan yahay inuu helo nabad iyo xasillooni. Magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaa haatan ka jira nabad iyo xasillooni taasoo ku timid iskaashiga iyo wada shaqaynta bulshada iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Nabadda iyo ammaanka ayaa aasaas lama huraan ah iyo shardi u ah horumarka, koboca iyo ilbaxnimada oo dhan. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Dobley ayaa ka warbixiyay mas'uuliyad nocee ah ayaa bulshada ka saaran ilaalinta horumarinta nabadda. Waa kuwa iyagoo ka hadlaya arrinkaas.
Bismillaah magacayga waxaa Axmed Xukun Raabi oo ka mid ah odayaasha Dobley ku sugan. Degmada Dobley mas-uuliyad adag baa ka saaran haba kala ahaato nabaddu maadaama waqtigan xaaliga ah nabaddu dadka ay hayaan dadka dhalinyarta ee lafdhabarka ay yihiin iyagaa dhibna keeni kara nabadna keeni kara inta faraha badan odayaashuna way xaliyaan marka dadka waaweyn iyo dadka yaryarba in nabadda la ilaaliyo waa muhim khaasatan weliba waxaa u fiican inay nabadoonnada ama odayaashu ilaaliyaan oo wax waliba oo colaad keensan kara inay ka difaacaan marka nabadda in la ilaaliyo waa shay muhiim ah waan dhowahay magacayga waa cabdulaahi axmed maxamed wallaahi mas-uuliyad weynaa ka saaran waayo nabaddu waa tiirarka ugu muhiimsan ee nolosha haddii la waayana wax socon kara ama wax dhaqdhaqaaqi kara ma lahan qof walba marka inuu muhiimadda iyo mas-uuliyadda nabadda ka shaqeeya waa u dan cid walbana asagoo qof kale asxaanfalaynin xitaa asagay dan u tahay meeshuu joogay dan u tahay waalidkiisay dan u tahay dadkiisay dan u tahay marka qof walba waxaa ka saaran mas-uuliyad aad iyo aada u weyn ilaalinta nabadda wallaahi waxaan isleeyahay waxay isaga kaashan karaa inuu nin walba meeshuu joogo uu ka bilaabo guriguu joogo uu ka bilaabo xaafaduu deganya uu ka bilaabo qof walba asagoo halkiisa joogo inuu nabadda ka qayb qaato iyo horumarinteeda iyo xasilinteeda saasaa isleeyahay qof walba uu kaga qayb qaadan karaa Ka shaqaynta nabadda iyo horumarinteeda ayaa ah mas-uuliyad wadareed ka dhaxaysa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan.